Guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose uu weheliyaa maamulka degmada Afgooye si rasmi ah daahfuraya barnaamijka daraasooyinka guryaha oo laga tiro koobo guriyaalka iyo goobo ganacsiga walibana qeyb ka qaada horumarinta guuda munaasabada daahfurka iyo waliba gobro ku hayay qeybo shir duwan ee bulshada ugu horeyntii waliba goobta ku hadalay guddoomiyaha degmada Lafoole Nuur Ibraahim Cusmaan ayaa hadhowaya barnaamijka daraasooyinka guryaalka oo laga tiro koobowa tirakoobka guryaha iyo daraseynta la sameeyo waxyaalo badan ay amniga micnaha mataqaan u fududaanaya una hagaagaya insha allah waan rajaynaynaa insha allahu sidaas si ka qurux badan ay noqoto waxyaalo badanana micnaha mataqaanaa maamulka iyo maxaa la yihahdaa iyo dowladnimada iyo wuxuu dhan u hagaagi doonaan biidn illah albaari waxaan aad ugu faraxsannahay deegaanka laf hoole inuu u nasiib yeeshay maxaa la yihahdaa in laga daahfuro daraseynta guddoomiyaha degmada afgooye suldaan cabdulaahi cusmaan ayaa sheegay in iyo barnaamijkan uusa ayaa mid muhiiman ee bulshada dariseynta waa tirikoob la tirikoobayo guryaha iyo dadka ku nool deegaanka iyo degmada afgooye dariseyntan waxawaaye waxaa loo daahfuraya degmada iyo deegaankaba dadkii ka soo shaqeeyey oo ugu horeeya guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim barre waa ugu mahad celinaya juhdiga oo ku bixinayo degmada iyo deegaanka ugu dambeyntii guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim bare iyo daafuriya barnaamijka daraaseynta guryaalka deegaanka oo qeyb u qaadadaas horumarinta amniga islamarkaana la deersiin doonaa guud ahaan degmooyinka gobolka ma aha mid ku kooban keliya deegaanka lafoole balse waa mid lafoole laga fulinayo afgooy laga fulinayo marko iyo maxaalaha baraawe iyo maxaalaha kuntuwaarey iyo maxaalaha meel walboo ka mid a gobolka shabeellada hoosteediisa degmada laga fuli doona ayuu noqon doonaa waa mid lagu diiwaangelinayo dariseyn rasmiya lagu samaynayo dadka xaaladooda iyo waxa ay tahay qof walbaba qofka uu yahay in la caddeeyo iscaddee qofka la yidhaahdo ma aha inuu ka hor yimaado dhibaatana u arko waxaan u aqoonsanaynaa qofka inuu iscaddeeyo diida kasoo horjeesta inuu asaga doonayo inuu wax kale inuu sameeyo ama dhibaato inuu ummadiisa u geysto marka waxaan fareenaa hay-adaha amniga iyo maamulkaba inay ka shaqeeyaan inay diiwaangelin rasmiga iyo tirakoob rasmiga ay ka sameeyaan deegaanada kala duwan ee gobolka shabeellahoos uu ka kooban yahay diiwaangelintaasi waa mid amniga lagu sugayo waa mid canshuuraha lagu mideynayo waa mid maxaa lahaa dadka wax loogu qabanayo ayaga laftoodii wax ugu laabanaya wixii canshuuraha laga qaado markaasi aad iyo aada u mahadsantihiin insha allah barnaamijkaanina wacyibegelin tiro badan intaana ka badan ayaa laydinkaga samayn doonaa waana dadkana idiin naxariisin doonaan qof walbana waxa laga doonayo waa inuu isdiiwaangeliyo diiwaanka dowladdana uu ku jiro waa inuu diiwaanka maamulka uu ku jiro hay-adaha amniga qaybahooda kala duwanna mar allaala markay u baahdaan ay heli karaan qofkaas iyo xogtiisoo dhammaystiran aad iyo aad aa u mahadsantihiin sharaf iyo karaamaa leedihiin barnaamijka daraaseynta guryaalka oo laga tiro koobo iyo weliba door muhiimeeye kuqaadadaase horumarinta dalnabade iyo ogaadowka wala magaalada hagalawa iyo walyaabo kubahowa si lan hela nabadbuuda